wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan xarunta horumarinta haweenka jubbaland oo loo yaqaano kismaayo women development center oo loo soo gaabiyo k w d c ka daafurtay munaasabad lagu soo bandhigayay farshaxan ka turjumaya tacadiyada ay la kulmaan dumarka soomaaliyeed farshaxankaasi lasoo bandhigay waxaa ka qayb galay gabdho soomaaliyeed oo iyadu sidoo kale laga soo kala xulay xaafadaha kala duwan ee ku yaala gudaha magaalada kismaayo kuwaas oo soo bandhigaya farshaxano kala duwan farshaxanadaasina waxay ka turjumayeen tacdiyada ay la kulmaan dumarka soomaaliyeed cabdinaasir cabduqaadir maxamed oo ku magac dheer forka artis ayaa ka warramay sida ay noloshiisu xiise gaara ugu hayso aaladda loo yaqaano farshaxanka waxaana uu ahaa macallin bixinayay farshaxanka waxaana uu qayb ka ahaa ololaha lix iyo tobanka beri ee la dagaalanka tacadiyada lagula kaco haweenka iyo gabdhaha oo ka socdo gudaha magaalada kismaayo farshaxanka waxaa la dhahaa kun erey wuxuu kusoo koobi karaa hal sawir waana waxa ugu dhow oo wax lagu gudbin karo waa aalad ugu dhow oo qof kasta xitaa qofka dhagolka uu fahmi karo qofka ajaanibka uu fahmi karo runtii waxaas leeyahay door muhiim oo weyn oo weyn oo weyn ka qaadanaa dardargelinta iyo weliba ololaha lix iyo tobanka maanta waxaan inta kusoo bandhigaynaa waxaa waaye farshaxana kusoo bandhigaynaa qof walba expectation wuxuu ku sameynaa waxa gudihiisa ku jiro inuu imaginationkiisa uu creation u bedelo inuu hal abuurkii wixii fikradii waxaan ka aaminsan yahay inuu farshaxan ahaan u muujiyo inuu sawir ahaan u muujiyo anigana waxaa ka caawinaya maaragtay inaan u fududeeyo wadadii aan u mari lahayn qof kastoo artista waaye qof kasta farshaxnista waaye laakiin wuxuu ku kala duwan qofka artistaha eh oo ku shaqaysta waxaan iyo qofka aan ahayn wuxuu kala duwan waxaa waaye qofka artistaha practicalka gacantiisa zaa'id ula qabsata waxaan laakiin qofkan kale ma furi yaqaano ma samayn karo laakiin maskaxdii way ku jirtaa idii waaya fikirka waaya laakiin gacantii aa dhiman marka dadkan dadka marka ugu horreysay ay samaynayaan waay sidaasay bayna kusoo bandhigayaan aniga horta familkii hooyadaa farshaxnista ahayd markii aan muddo soo wadayna abtigii haddana gacanta isii qabtay kadibna maaragtay waa kusii dadaalay tiim dhalinyaro asxaabna markii dambe aan shaqo wadaagi naqanay kadibna haddana waxay noqotay inaa aniga gooni u istaago dad badan badan badana soo saare